bismillaahi raxmaani raxiim jimco wanaagsan duhur wanaagsan halkan waa radioga dalsan kusoo dhawaada warka duhur qodobada ugu doorka roonna waxaa ka mid ah faahfaahinna dheeraada oo ka soo baxaya rag lagu dilay duleedka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug
al-shabaab oo soo bandhigay askar ay sheegeen inay isku soo dhiibeen
gudiyada doorashooyinka ee maamulka galmudug iyo somalilan oo shaaciyey jadwalka doorashada kuraas ka mida kuwa laga soo dooranaya deegaanadaas ee golaha shacabka
koonfur galbeed oo soo bandhigtay liiska odayaasha soo xulaya ergada saddexda kursi
maamulka puntland oo faahfaahin ka bixiyey halka ay maraysa nabadeynta laga dhaxwado beelo dhowaan ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolada nugaal iyo sool
dowladda soomaaliya oo mar kale maraadka kala hadashay iskaashiga dheef wadaagga ah
bada wararka dibaddana waxaa ugu doorka roon dowladaha maraykanka iyo raashiya oo kulan deg deg ah ku yeeranaya magaalada jeneefa
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale kulan wacaan wanaagsan kheyrtan dhegaysanaysa ay waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha koowaad ee january sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan qodobadii ugu waaweynaa warka duhur ee idaacadda dalsan ayaa dhegaysateen dhegaystayaal kusoo dhawaada warkii oo fidsan
dagaalamayaasha al-shabaab ayaa soo bandhigay ee askar ay sheegeen inay isku soo dhiibeen kuwaasoo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka guyahayga xashare ayaa ka waramaya
xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa deegaanka buulo fulaay ee gobolka baay waxa ay ku soo bandhigeen laba askari oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen ciidanka dowladda soomaaliya balse ay isku soo dhiibeen al-shabaab labada askari ayaa waxaa magacyadooda lagu kala sheegay aadan maxamed cabdiraxmaan oo muddo toddoba bilood ah ka tirsanaa ciidanka dowladda ee ka howlgeli jiray degmada buurakaba ee gobolka baay iyo maadeeya gaduudow mursal oo muddo sideed sano ah isaguna ka tirsanaa ciidanka dowladda kana howlgeli jiray gobolka shabeellada hoose warbaahinta al-shabaab ayaa waxa ay baahisay labada askari oo sheegaya in mushaar la-aan iyo dhibaatooyin kala duwan oo haystay awgeed ay uga soo tageen ciidamada dowladda soomaaliya oo ay ka tirsanaayeen taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaan weli ka hadlin ragga lasoo bandhigay oo al-shabaab ay soo bandhigeen kuwaas oo ay sheegeen in ay ka tirsanaayeen ciidamada dowladda
masanid abukar guddiyada doorashada ee maamulka galmudug iyo sidoo kale somalilan ayaa shaaciyey jadwalka doorashada kuraas ka mida kuwa laga soo dooranayo deegaanada maamuladaasi oo dhowaan ay shaaciyeen sida warkan uu ku faahfaahinayo abukar axmed xasan
guddiga doorashooyinka ee galmudug ayaa xalay shaaca ka qaaday jadwalka doorashada kuraas hor leh oo ka mid noqonaya golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya guddiga doorashada ayaa sheegay in diiwaangelinta guddiga xulista ergada ay bilaaban doonto labiyo labaatanka bishan oo ku beegan maalinta beritaa oo sabtiya halka liiska magacyada odayaasha iyo bulshada rayidka ah ee soo xulaya ergada la shaacin doono afar iyo labaatanka isla bishan diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysa toddoba kursi oo ka mida koob iyo labaatan kursi oo hore galmudug u soo saartay ayaa bilaaban doonta shan iyo labaatanka bishan janaayo waxaana doorashada ay kala dhici doontaa lix iyo labaatanka ilaa iyo toddobiyo labaatanka ee isla bishan iyada oo ka dhici doonta magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud dhinaca kale guddiga maamulka doorashada gobolada waqooyi ee somalilan ayaa shaaciyay jadwalka doorashada lix kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka koob iyo tobnaad gaar ahaan kuwa kasoo gelaya dhinaca somalilan guddiga doorashada ee somalilan ayaa qoraal ay soo saareen waxaa lagu sheegay in diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysa lixdaas kursi ay bilaabanayso saddex iyo labaatanka bishan islamarkaana doorashada kuraasta la qaban doono afar iyo labaatanka isla bishan waxaana doorashada lagu qaban doonaa teendhada afasyoni ee magaalada muqdisho
mahadsanid dayax faahfaahino dheeraad ayaa ka soo baxaysa rag lagu dilay duleedka magaalada gaalkacyo rag hubaysan oo maleeshiyaad ah ayaa xalay koonfurta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ku dilay wiilal dhallinyaro ah kuwaas oo midadkooda ah laga helay duleedka koonfureed ee gaalkacyo wararka la helaya ayaa sheegaya in raggii ka dambeeyey dilka dhallinyarada ay ka baxsadeen goobta waxaana falkaasi dhacay loo malaynayaa inuu salka ku hayo arrimo la xiriira aana qabiil taliska booliiska mudug ee galmudug ayaa midadka dhallinyarada ku wareejiyey taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug ee puntland gaashanlo sare ee muumin cabdi shire iyadoo ay socdaan howlgallo lagu baacsanayo raggii fuliyey dilkaasi dhacay dhinaca kale taliyaha booliiska gobolka mudug ee puntland muumin cabdi ayaa waxa uu sheegay inay soo qabteen raggii xalay qof shacaba ku dilay koonfurta magaalada gaalkacyo kuwaas oo u baxsaday dhanka waqooyi ee magaalada dilal qorsheysan oo ay geysteen rag maleeshiyaada ayaa horey sidaan oo kale ugu dhacay duleedka koonfureed ee magaalada gaalkacyo waxaana falalkaasi inta badan ay salka ku hayaan arrimo la xiriira aanooyin qabiil
maamulka puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay halka ay marayso howlo nabadeyn ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey laga dhexwaday beela deegaanada puntland qaarkood ku dagaalamay waryahaga cali aadan axmed ayaa faahfaahinaya
gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada puntland ahna gudoomiyaha koowaad ee golayaasha xukuumadda nabadeynta deegaamada seexmeegaag iyo sangajibiye abukaate cabdicasiis cabdulaahi cusmaan oo ay weheliyaan xubno ka mid a guddiga ayaa markaasi shir ku qabtay xarunta golaha wakiilada iyaga oo kaga hadlay xaaladda deegaanada markaasi iyo colaaddii ka dhacday gudoomiyaha ayaa ugu horeynba ka warbixiyey halka uu marayo dadaalada nabadda iyo hirgelinta go'aamadii ka soo baxay shirkii harwanaagga ee lala xiriiray dagaalka beelaha walaalaha ah ee ku dhex maray seexmeegaag iyo khilaafka deegaamiinta seexmeegaag iyo sangajibiye sidoo kale waxa uu ku baaqay in laga wada shaqeeyo nabadda beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamay seexmeegaag si bulshada deegaanka markaasi nabadda ay ugu wada noolaadaan dhinaca kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dimuqraadiyadda puntland ahna guddoomiye ku-xigeenka guddiga maxamed cabdiraxmaan dhamancad iyo xildhibaan sadiiq abshir garaad oo xubno ka ah guddiga ayaa sheegay in meel wanaagsan ay marayaan xalinta khilaafkaas islamarkaana wejiga koowaad ee nabadda u hirgalay colaaddii ka dhacday deegaanada seexmeegaag iyo sangajibiye ayaa waxaa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac halka boqolaal kalena ay ku barakaceen
dowladda soomaaliya ayaa mar kale maraadka kala hadashay iskaashiga dhiifwadaaga ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xilgaarsiinta cabdicasiis muuse cali ayaa muqdisho ku qaabilay danjiraha dowladda imaraadka carabta u jooga soomaaliya maxamed axmed al cusmaan wasiirka ayaa la wadaagay danjiraha sida ay dowladda federaalka soomaaliya ugu xun tahay weerarkii waxay ugu yeeraan argagixiso lagu qaaday magaalada abuudabi isagoo ugu tacsiideeyey dibanayaashii ay waxyeeladu kasoo gaartay falkaas alxandarada ah sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda iyo danjiraha dowladda imaaraadka carabta ayaa waxay kulankooda kaga wada hadleen xoojinta xiriirka saaxiibtinimo horumarinta iskaashiga dheefwadaaga iyo waxwada qaybsiga labada dal wasiir cabdicasiis muuse cali ayaa waxa uu markaasi kulanka qadka taleefonka kula yeeshay wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta wuxuuna kala hadlay dardargelinta xiriirka labada dal si kastaba ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa dhowaan dib u soo celiyey xiriirkii ka dhexeeyay dowladaha soomaaliya iyo imaaraadka carabta oo muddo xuma waxaana xukuumaddu ay sheegtay in lasii xoojin doono xiriirka labada dal
maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa soo bandhigay liiska odayaasha soo xulaya ergada saddex kursi oo ka mid ah kuwa dhowaan laga soo dooranayo deegaanada maamulkaasi guddiga hirgelinta doorashada koonfur galbeed soomaaliya ayaa xalay xilli dambe waxay shaaciyaan magacyada odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ee soo xoreeya ergada kuraasta tirsigooda uu kala yahay hob eber konton iyo lix eber waa hob eber eber laba iyo sidoo kale kursiga tirsigiisuu yahay hob laba boqol soddon iyo kow guddigan ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu kusoo bandhigay liiska magacyada odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ah ee soo xolaya ergada kuraastan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobanaad ee dowladda federaalka maalmaha soo socda ayaa la filayaa in magaalada baydhaba ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya lagu doorto doorashada saddexdaasi kursi oo koob iyo toban ka mid a horey guddigu ay u soo saareen maalintii arbacada ahayd ee toddobaadkan ayaa waxaa magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay ka dhacday doorashada markaasi shan ka mid a kuraasta baarlamaanka federaalka ee golaha shacabka waxaana doorashadaas ku soo baxay xildhibaano cusub iyo kuwo horay uga tirsanaa baarlamaankii tobanaad ee wakhtigu ka dhacay dowlad goboleedyada ayaa si dardar leh waxa ay ku bilaabeen doorashada golaha shacabka iyadoona dhammaantood ay soo saareen jadwallo doorasho iyo liiska magacyada odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ah ee soo xoraya ergooyinka dooranaya kuraasta
weli waxaad dhegaysanaysaan warka duhur ee raadiyooga dalsan dhanka iyo wararka soomaalidaan ka gudubnaya xagga iyo akhbaaraadka caalamka xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antonio bilgan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergio lavrov ayaa wadahadal ku yeelanaya magaalada geneva iyadoo ay sii kordhayso cabsida laga qabo in ruushka uu duulaan ku qaado dalka ukraine khamiistii master bilgan ayaa uga digay moscow cawaaqibxumada ka dhalan karta haddii ciidamadooda ay galaan xadka ukraine ruushka waxay diideen in ay qorsheynayaan weeraro ay ku qaadaan dalkaasi hase yeeshee waxaa markaasi la sheegay in xadka ukraine ay joogaan in ka badan toban kun askari madaxweyne vladimir putin ayaa ku adkaystay in ukraine ay marnaba loo ogolaan in ay ku biirto nato isagoo sidoo kale doonaya in xulufada difaaca ay ka tanaasulaan dhaqdhaqaaqyada militari ee bariga yurub
warkii caalamka hogaartan dhegaysanaysa ee xilligalida kaga imanaya idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya waa naga intaa ciddii u seego waxay dib ugu heli karaan radio dalsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la heliyaabaa tale la hel